haddaynu budlaynahay ama islaamkaba nahay waxayna anfaca nabadda dhibtu waxay ku dhacdaa dad khaasa yeelkeeda nabadgelyadu waa waxa lagu nool yahay waxaannu ugu baaqaynaa marka beelaha dadka reer buntland amase soomaaliyaba nabadgelyada in lagu adkaado in lagu dadaalo nabadgelyada innagaa ku noole iyadu ina kuma noola sidaa iyo darteed marka waxaannu ku baaqaynaa war nabad baynu haysannaa oo barwaaqaynu haysannaa ilaahay nooma daraane innagu iyo inaan isu daraan nabadoonnada waxaa looga baahan yahay nabadda inay ilaaliyaan nabadoonnadu nabadda inay ilaaliyaan baan rabaa waa nabadceliyaal nabadoonnaa la yidhi laakiin haddaad nabadoonku hadduu kicigi dhib keeno haddii meesha loo caran lahaa haddii col ka soo kaxo xaggee la aadaya nin nin walkiaafayaan ahayn ma jiro nabadgelya in la ilaaliyo baa loo baahan yahay ma jiro nin waliba nabadoon reerkihiisa warku yahay haddii dhacdaslasuu nabadoonnadu isu yimaadaan oo laga wada hadlo oo laga munaashaqoodo oo marka haddii xataa la hadlaayo usan nin gaar u hadlini laga hadlo yani wax nadaamsan laga hadlo oo laysla ogyahay laakiin nin nin ah u hadlaaya ma jiro oo baaq u jeedinaya
waxaan ka hadlayaa baaq nabadeed baan soo jeedinay baaq nabadeed baan soo jeedinaynaa waxaan u soo jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan u soo jeedinaynaa puntland waxaan u soo jeedinaynaa khaas ahaan gobolka bari boosaaso ummadda ku nool nabad baynu ku noolayn nabadaasaa dadka ku wada filan walayaal hadlaynoo ilaasho soomaaliya o dhan bay danu tahay inaynu nabadgelyada ku dadaallo si aad iyo aadan ugu dadaallo si aad iyo aadan ugu dadaallo culimaa udiinka isimada dowladda kulliba shacab iyo dowlad ka dhaxow inaynu wax ka qabanno nabadda baan doonaynaa si aad iyo aadan inaynu tixgelinno nabadgelyada nin baa gabiyey oo wuxuu yidhi bashirkii ladnaada hadduu bayda kor taago baniaadan weeye ee haddii kabiir u been sheego haddii ay qol baruur ku hafato oo dharigu buxdhaafo barwaaqada la casiyo ilah waa burburiyaa waxa nabadda mataqaan nabadla'aanta colaadda hala daayoolaya waa inagoo reer boosaaso ah wax kale maaha iyo dadkeennu wax ku haystay marka nabad haddii la waayo laga soo hadal ugu noqon maayo hadalka ninkii nabad ka shaqayn waaya fidmana ka shaqeeya nin cabdigeeloo kale waa la yidhi dadka wacdi hadalkii wuxuu yidhi arkaysaa maqlaysaa nin cilmi ilaa badanle maahe in la dhimanayana waa arkaysaa in la isxisaabayana waa arkaysaa hadalkii waxaan kaga baxayaa odayaasha ka hadlay sidaas baanu isku raacsannahay lagaga hadlay insha allahu tacaalaa waanu la dadaalaynaa meel walban waa ka oranaynaa wixii wax lagaga qaban karana waa la shaqaynaynaa ciddii nabad ka shaqaynaysa